halo halo assalaamu calaykum adeer halo halo
a waa ku maqla adeer iwar waa ibrahim wey ibrahim wey iwar adeer ma fiican tahay
adeer fiican waa ilaahay naadi waa roona waa roona
iwar adeer i yar baan rabay inaan ku yaro war inaan ku ku waraystaan ku rabay xa oo oo oo website-ku soo geliyo website-ku soo geliyo warka warka xaaladda abaarta inaan kaa waraystaan raba diyaar ma ta ma kugu soo celiyaa mise haddaad diyaar tahay
adeer waxa weeye wixii wana waa waa yeelaysaa hadda adi waxa weeye wa waa yeelaysaa adeer waxa weeye waa yeelaysaa maka waa garta adeer xaaladda guud balka carruurtii horta maku fiican yahin adeer iska warran xaaladdaada adigu ka war ma fiican tahay carruurta ma fiican tahin idinku
adeer waa iska roonaa waa iska roonaa waa gabar yar baa iga xanuunsan gabar yar baa xoogaa iga xanuunsan sida kalena waa u roonaa annagu waa iska roonaa magarad waa garta adeer bal xaaladda guuda waxaad iga warrantaa abaartii roob ma da-ay maxaa cusub iga war xaaladda guud iga warran jirriiban ka warran xaaladda jirriiban oo ilaa garaacd ilaa jirriiban aaggan aad joogtid hadda xaggee adigu ku sugan tahay ii boobsi adeer
adeer jirriiban iyo aagga aad sogdo horta abaar baa ka dhacday waxa weeye biyo la-aan iyo roob la-aan iyo intaba baa ka dhacday haatan roobab yar yar oo haatan waddanka meelo yar yar qabtay baa hadda da-ay haddee sidaasay ahayd adeer xaaladeedu ma garan waa gartay hadda idinka hadda xaggee ku sugan tahay adugu hadda xaggee ku sugan tahay meeshaad ku sugan tahay magaceed
anigu hadda markaa saacadda adeer aan kula hadlayo xari geediyaan wadaa faaka reerkii baan ka raday meel furfur xarigii hadda geediyaan wadaa guur la yidhaahdo aan ku sugnaa balag baa hadda degaan maxaa ugu sugnaa awal haatanna waxa weeye ayaa isaga toonihiisii baan joogaa ma garan dalag xaggee bay ku taha inta dhanke dhanke bal ii tilmaan jirriiban dhankee ka xigtaa
waxaan ka xigtaa dhanka qalbadday ka xigtaa qalbadday ka xigtaa qalbadda waa gartay hadda ka waran marka xaggee u aroortan xaggee biyo ka heshaan ceelashee biyo ka heshaan
adeer wax biyaha oo la helo adugu jirriiban baa baabuur baa laga soo lagusoo laga soo dhaashaa baabuur iyagana biyo hadda waa ka go-een adeegsiina biyihii waa ka go-een motoorada oo weliba hadda qaasmaaday baa hadda wax laga cabi jiray hadda markii ugu dambeysay biyo kale oo la helaana ma jiraan ma garad waa gartay ceel gaws biyihiisi ma dhamaadeen ceel gaws biyihiisi ma dhamaadeen
ceelgaws waa go-ay waa go-ay sidii booto iyo loogu yaamilayo xoolihiibu ka go-ay waxa weeye adugu wax yar ma mar dhibta waxaa laga helaa wax yar oo aan daf lahayn baa laga helaa waa goay ceelkaasi abaar baan abaar buu noqday abar buu biyihiisi waa dhamaadeen ma garad waa gartay marka hadda booyadda booyadaha biyo idin keena miyaa
booyadaha biyo noo keena ha booyadaha biyo noo keena ilaa laba bilood ilaa laba bilood booyad dub waxa lagu keena ma ahana biyahan xeel aan kasoo dhaafsanay ama waxa weeye barkad noo galay shabahan aan caddin ma garad
waa gartay halkii booyad adeer imisaa laydinkugu keenaa halkii booyad imisa dollar ah lacagta dollarka imisaa laydinka qaadaa halkii booyad
booyada yar waxaa nala ka qaadaa adugu halkii booyad booyadaha waa adugu waxaa laba boqol oo dollar baa nala ka qaadaa ma garan
waa gartay marka imise fuustay qaadaa booyadaasi
waxay qaadaa adugu waxa weya afartan midda ugu badan baa afartan qaada soddon iyo shan soddon intaa way u kala jaban yihiin ma garat mid midda marka afartankii qaado way ka lacag badan tahay midda kale ma garat waa gartay marka booyadaasi muddo intee la-eg bay adigoo kale xoola intee xoolaha inte xoola boqol neef oo ariya booyadii imise muddo intee la-eg bay haynaysaa boqol neef oo ariya
way haynaysaa boqol neef oo ariya adugu ay caddaan adugu ilaa shan fu ilaa saddex fuusi nalaasi caddaan laakiin haddii adigu aad booya shugatid oo haatan adiga booyada aa heshid waxaa laga yaabaa inaadan wada cabbin in kale oo aan waxba suban karin lacag waxaa ku sugan kari meel aa ku subtaan haysan oo ooso aa wax ka siinaysaa ma garad waa la wada cabayaa baad leedahay waa gartay marka arigan hadda hadda imi imisu oomanaan karaa neefka maanta biyo la waraabsho muddo intee leeg buu oomanaan karaa
saddex maalmood buu oomanayaa saddex maalmood buu oomanayaa ila wuxuu cunaya ma abaari weeyo dhulkuy ma garad dhulkiiba abaara waa gartay xilliga laakiin roobku dae ee dhulku naqan leeyahay imisu omanaadaa neefku
ya yar ku soo ori maxay tiri xilliga roobku da-o xilliga roobku da-o imise muddo intee la-eg buu neefku oomanaan karaa marka markay tahay marka xilliga barwaaqada ah
ayar dee haba runmaan wuxuu oomanaan karaa waxaa laga yaabaa saddex bilood ilaa afar bilood inuusan biyo cabin baa laga yaabaa oo uu naqdaaqayo waddanku barwaaqa yahay waa gar- laakiin markaad uu jidaal noqoto waddanku abaar uu noqdo wax yar buu qabayaa saddex maalmood buu qabayaa afar baa wuxuu qabaa afar baa ugu badan baa ugu badan ama shan baa ugu badan ma garad waa gartay marka adeer waxaad iga warantaa ilaa hadda adiga arigaagi arigii aada lahayd ama geelii arigii aad lahayd wax wax le-day ma jiraan oo abaar u u le-day
waa jiraa adeer wax badan baa iga leeday wax badan baa iga leeday oo hadda waxa weeye intaa hadda jidaalka hadda ahayd wax badan baa iga leeday oo u leeday biyo la-aan iyo cunto la-aan intaba ma garad waa gartay da- dad kaloo cayroobay ma jiraan oo dad cayroobay oo arigii intiisii badneed ka le-day oo ka tegay baadiyihii ka guuray oo cayroobay ma jiraan abaarta darteed
waa jiraa waa jiraa haa adeer waa jiraa suulaan garacad ilaa kulub dad badan baa ku cayroobay oo aan neefna u harin oo dadkii keliya meeshii laga kaxeeyo tuulooyinka loo la geeyo loo raray ma garad
waa gartay waa gartay waa gartay Ma- haddee abaarta baani baa ka dhacday waddanka xeebaha ilaa shariiban ilaa waxa weeye ilaa waxa weeye jugaal inta udhaxaysa waxa weeye abaar baa ka dhacday abaar aad u tiro badan baa ka dhacday aad biyo la-aan iyo cunto la-aan iyo waxa weeyaan dadka reer miyiga ah oo xoolahooda gadan jiray oo aan waxba laga gadanayn oo sidaa dadka xaggiisana waxaa ku dhacday lacag la-aan baa ku dhacday iyagoo xoolihii abaari kaga dhacday iyo ayagoo markay ayana cunto ka gadanayn oo waxaadii aan waxba laga- waxba aysan ka helayn baa isugu darmatay ma garad waa gartay hadda meesha tuul ee inta aagan jariiban ilaa iyo garaacad ilaa iyo dhankan bale busle meesha ugu abaarta badan ee aada isleedahay halkaasaa ugu kululoo dadka dhibka ugu badan uu saameeyey waa xaggee
ay hadda waxa uu kulul waddanka haatan waddanka xeebaha baa uu kulul ilaa garacad ilaa kulub ilaa waxa weeye tariiban inta udhaxaysa waddanka haatan abaaruhu haatan ay ka jirjiraan adag oo waxa weye ama dadka cayroobay ay hadda joogaan oo xorihii ka dhamaadeen ama dadka waxa yar u hareen hadda ay joogaan meesha intaan ka warqabo intaasaa ugu badan aniga intaan ka warqabo intaasaa ugu badan ma garad waa gartay dhankan kale ka waran dhanka colaadihii maydin saameeyeen idinka colaadihii colaadaha gaalkacyo ka jira dadkiinan baadiyaha degan dhanka baadiyaha wax colaadaha maydin saameeyeen
maya colaaduhu hadda gaalkacyay ka jiraan iyo ilaa waxa weeyaan wixii ka hooseeya hadda weli annaga wax colaadaha hadda naguma soo gelin